deegaanka buurabartira waxa uu ka mid yahay deegaanada ah dib u dejinta loogu sameeyey dad badan ah oo barakacyaal ah kuwaasi oo saameyn kala duwan ay ku yeesheen isbeddelka cimilada dadka ku nool deegaanka buulabartire oo isugu jira xoolo dhaqato ah iyo xoolahoodu abaartu saamaysay iyo beeraley ay saamaysay fatahaadihii elnino ayaa wakhtigan wajahaya baahi ballaaran ah oo dhanka caafimaadka ahaa haddaba dadka deggan deegaanka buulabartire waxa ay si weyn ugu baahi qabaan xarun caafimaad ah waxaana deegaanka xilligan ka dilaacay cudurka faafa ee jadaecada kaasi ah oo dadka deegaanka saameyn ku yeeshay ibraahim xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha degan deegaanka buulabartire waxa uu ka warbixiyey baahiyaha caafimaad ee xilligan ka jira deegaanka adeerow buulabartire anigu waan deganahay deegaanaan ku ahay caruur badan iyo xaasu badan ayuu jooga buulabartire laba isbitaal ay leedahay oo hore ilaa muddo badan oo hadda taarikh dheera ugu dambeysay daawo ee waxyaala lagu bixiyo o dhan xagga caafimaadka buulabartire aadaa ugu liidataa kulli insha allahu ilahay xaggiisa un baan ka sugaynaa in caafimaad la helo jadeeca waxaa la yidhaahdaa aad aada ugu jirto oo dadka dhibaateyn hayso maalin walba kismaayaa loola carara hataa nuweyn oo laba reer lahaa ma la qaadi maalin hore la qaado hadda isbitaalka ku maqan oo isaga iyo islaantiisii saaweynteedba ay ku dhacday jadeecada caruurtii xaalkeeda noocaas waa qaybta caafimaadka marka la yidhaahdo tallaal ma helan caruurta daktaarkan tallaal ma helan xarumaha caafimaadkaas wax weli shaqeeyey ma jiraan labadaba waa la dhisay deerti iyo xoogaa waxbaa ka yaro dhiman guri magaalada ku yaallo oo villa ah oo weyn ayaa u kireysnay qolo hay-adda qolahaasaa daawo bixinaysa oo talaalka bixinaysay qaybta umelisooyinka iyo maxay aheyd lalahayd oo gacanta halkaa ku dhalinaysay qoladii contractigaa ka dhamaaday qandaraaskaa ka dhamaaday guriga waa xireen labadii isbitaal oo kale sidii loo dhisay sanadkii hadda naga tegay midna noola yidhaahday waxaa laga rabaa m c h ama heelta boos waxaa layihaha laga rabaa midna xarun weyn oo dadka la jiifiyo oo ilaa guurigudiid iyo meel walba dadka looga kaansi loola yidhaahday way iska xiran yihiin wax lagu qabta iyo wax kala midna ma lahan dadku marka brefet bay iska aadaan isbitaallo brefet ay iska aadaan ama waxay aadaan wixii talaal ah meelahaas ay u doontaan aad ayaa horta qaybtan walba looga qabaa hadda ma ogi wixii kaloo ka imaan doono dambe oo imaan doono ma ogi laakin hadda ma hayna aad baana looga baahan yahay in daryeel caafimaad oo qaybta weli hooyooyinka nuujinaya ama uur kale iyo wixii caruurta yar yar oo shanta sano ka yar aad baa in loo hela loo baahan yahay aad baa loo baahan yahay